waa hagaag dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii elayska v o a waxaa inoo hayaa maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii elayska v o eda xanuunka corono virus oo markii ugu horreysay ka dilaacay magaalada wuhan ee dalka shiinaha bishii desembar ee sanadkii tegey ayaa waxa uu ku dhacay in ku dhow boqoliyokonton kun oo qof oo dunida oo dhan ilaa iyo boqoliyo toban waddan waxaana ugu badan dalka shiinaha halkaas oo dad ka badan saddex kun oo qof ay ugu dhinteen xanuunka labiyo lixdan kunna ay ka soo bogsadeen sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o cudurka dilaacay ayaa noqday mid ka mid a khataraha ugu waaweyn ee soo wajaha taariikhda dhaqaalaha dunida iyo suuqyada ganacsiga hay-ado waaweyn shirkado iyo bangiye ayaa wax ka bedelay saadaashoodii dhaqaale ee ay hore usii sameeyeen waxaana ka mid ah ururka iskaashiga dhaqaalaha iyo horumarinta ee dunida ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo o e c d dhinaca kale cabsida uu abuuray xanuunkan ayaa gelgishay suuqyada caalamka gaar ahaan kuwa saamiyada saliidda duulimaadka iyo safarada xareed maax oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo bartay dhaqaalaha kuna nool gobolka minnesota dalkan maraykanka ayaa uga warramay barnaamijka elayska saameynta corono ee dhaqaalaha waa waa mahadsan tahay cudurkan horta wuxuu abuuray arrin dhaqaale xumo aan hore loo filanayn oo si keliisa ku timid run ahaantii maraykan keliyana maha adduunka dhan waaye adduunkana saa og tahay waa isku wada xiran yahay dhaqaale ahaan meesha koobaad uu kasoo bilowdo waa china chinana wuxuu saa og tahaba ou yahay waa wax soo saarkiisu adduunka dhan u gaaraa alaabaha adduunka isticmaalaha dhan qayb badan oo kamid ah saa soo saara alaaba raqiisahoo maraykanka ama africa ha noqoto inta badan wada isticmaalaan oo soo saaraa cudurku markuu china ka bilaaba waxay keentay inuu wax soo saarkii china hoos u dhaco taa waxay sabab ku ay dhib ku noqotay kambaniyaashii isticmaali jiray alaabahaas oo oo inta ka geli jiray maraykankao kale kambaniyaal badan baa ku xiran taa dhaqaale xumay keentay hadduu adduun kusii faafana oo maraykan kusii faafana run ahaantii hadda suuqa stark marketka oo oo shareska lagu kala iibsado yacni hoos ba u dhacay oo culays weyn baa saaran dad kambaniyaashii yaryarka ahay oo dhan culays weyn baa saaran xareed maax ayaa qaba in dhaqaale xumida ka dhalatay cabsida viruska corono ay culays gaara ku keento dadka saboolka ah ee murqumaalka ah ee soomaaliduna ay ka mid tahay haddii tusaale ahaan aan usoo qaato cudurkan wuxuu aad saameyn xoog la kusii leeyahay dadka dabaqada hoose nolosha ku jira oo haddii oo soomaalida tusaale ahaan usoo qaadano maadaama hadda soomaali dadka la hadla yihiin hadda gobolka minnesota deganahayo kale tusaale ahaan dadkii tagaasida waday yacni waxaa soo wajahday dhaqaale xumo haddaad maqaayad laheyd waxaa kusoo wada kusoo wajahday dhaqaale xumo sababtoo ah dad badan ma imaanaya maqaayadihii so dhinac walba waxaa intaa kasii dheer maraykanku caafimaad guud oo qof walba oo heli kara ma laha dadkaa ka shaqeeya shaqooyinkaas oo iskaa u shaqaysa ah ama taxi ha wadeen ama ama keligoodba ha shaqaysteen oo maqaayad yar qofka haduu leeyahay ama meel yar oo kafee u leeyahay waxaasoo dhan yacni ma laha waxyaabaha caymiska dadku helaan shaqooyinka caadiga ka shaqeeya oo markay shaqadu ka dhammaato lacagta loo sii wadayo ilaa xad ma laha marka dhaqaale xumadan hadda ka dhalatay cudurkan coronavirus waxay culays weyn weyn saari doontaa dadka soomaalida oo kale ah oo inta badan shaqooyinka xamaaliga shaqooyinka sida madax banaan dadku u shaqaystaan ayuu culays weyn saari doonaa taana waxay si dadban culays usii saari doontaa dadka dalkii soomaaliya joogo kale tusaale ahaan ama africa joogo kale oo lacagii loo diraya dadkii lacagii diraya haddii aad shaqala-aan ku dhacdo yacni taa waxay kutusaysaa culayska ka imaanaya taa waxaa usii dheer iyadana africa aad bay ugu xiran tahay china so hadday china africa ku xiran tahay oo wixii china uu soo saarayay ay dal ay africa soomaaliya ama haato ama dal kale haataba ay soo gaari waayaan dhib bay leedahay tan kale africa iyaku ruuxda china waxbay u dhoofiyaan taa xataa culays baa imaan hadduu china dhaqaalihiisa hoos u dhaco marka dhibaatadu yacni intay sii doco soco doonta lami laakiin hadda cabsi weyn baa jira brofesor xuseen warsame oo ah dhaqaalayahan wax ka dhiga jaamacadda calgary ee dalka canada ayaa isna ka warramaya saameynta dhaqaale ee corono horta dee sida maxamed oo aad og tahay waxa uu saameeya waxay ku xidhan tahay sida uu u faafayo xanuunku oo uu dad kala dabeetana uga cabsiinayo oo inkastoo dhimashadu ayna weli badnayn laakiin waa cabsida uu keenayo oo ma garanaysaa dadka aada u cabsinaya baa keentay inuu dhaqaalihii runtii si xun uula dego waxaa hadda la marayaa masalan haddaan ka qiyaasano laba meelood midi waxa weeyaan dhinaca saliidda caydhiin midna waxa weeyaan saamiyada lagu kala iibsado ma garanaysaa suuqyada saamiyada lagu iibsado haddaan markaa tusaale uga soo qaadno waddankan canada iyo waddanka maraykanka haddaan ka soo qaadno waxay hoos u dhacday markii meeshii ugu sarraysay uu gaadhi berigii dhawe saddex bilood ka hor suuqyadaasi gaadhina marka loo eego waxay hoos u dhaceen lix iyo labaatan boqolkiiba ayay hoos u dhaceen boqolkiiba lix iyo labaatan oo haddan la sheegaya inay ku jiraan waxa xuna ay ugu yeedhaan yacni suuq noqday beerka waxa ay yidhahdaan beer marketka ama aynu oran jira butida dee laakiin adugu xayawaanka mid markuu aad u kacayana waxay yidhahdaan bul bay yidhahdeen oo diyo bay ku sheegaan markuu aad hoos ugu dhacana waxay ku sheegaan bahashaas butida bay ku sheegaan marka halkaasu ku jira baa la dhaha marka boqol kiiba labaatan uu hoos u dhaco ayaa laga bilaabaa waxaa la filayaa in dhowr baa soo maray hore oo noocaasa baa soo maray hoosudhac noocaasa kuwii ugu xumaa inuu noqdo ayaa hadda la filaya haddaanay wax isbedelin oo dadka da caafimaadka qolooyinka qaarkii baa waxay leeyihiin afar bilood baa laga yaabaa inuu waxana sii socdo hadduu afar bilood sii socdona waxaa laga yaabaa markaa boqolkiiba afartiina waxaasi ay hoos u dhacaan annaga waan ka sii liidanaa kanadi haddaan nahay maraykanka sababtuna waxa weeyaan badroolkii ayaa isaguna aad hoos ugu dhacay oo laba labadaba ay keentay waa maree dee baahidii loo qabay oo gaar ahaan warshadaha shiinaha ayaa u qabeen oo yaraaday oo ma garanaysaa dee keenay inay wax badan iibsan waayaan iyo diyaaradihii oo dee hadda shaqadii yaraynayo waa taasi waxay markaa keenaysaa diyaarad badan inay kacaan bedroolka isticmaali waayaan maraakiibtii dalxiiska iyaga laftooga waaba kii la joojiyaba la yidhi joojiya kuwaxaasoo dhan inay maga marka kuwaasna baa saliidii inay hoos u dhacday qiimaheedu keenay laakiin waxaa ka sii daran markii hoosa u dhacday waxaa la doonayey inay waddamada saliidda soo saaraan laakiin gaar ahaan ruushka iyo obika ay isku tagaan oo ay yidhaahdaan maxaan hoos u dhignaa oo ay waxay soo saarayeen hoos u dhigaan si qiimuhu kor ugu yarkaco way ku heshiin waayeen markay ku heshiin waayeen gaar ahaan ruushka oo diiday oo dhaqaalihiisa waxoogaa doonaya inanay hoosu lacagtaasi waxoogaa ka maarmin sacuudiga baa isna ku carigsaday oo yidhi haddaa sidaa yeesho anna qiimahaban hoos u dhigaya siddeed dollar bu hoos u dhigay qiimihii wax soo saarkiisiina laba milyan oo foosto maalintiibuu ku kordhiyey taasina waxaa keentay inuu qiimihii uu hoos u dhaco boqolkiiba konton inay haws u dhacdo saliidda qiimaheedu hoos u dhaco meeshii uu gaadhay ugu sarreeyey laba bilood ka hor marka la eego haddaba halkuu gaarsiisan yahay hoosu dhaca dhaqaale ee dunida ee lala xidhiirinayo xanuunka corono profesor xuseen warsame ayaa ka jawaabaya dhaqaalihii waxaa la isleeyahay adduunku ugu yaraan hal dhibic markii hore ilaa afar inu baa la filayay ilaa saddex buu hoos u dhudhici laba hoos ugu dhici baa laleeyahay marka aad buu hoos u dhacay xataa mararka qaarkood maraykanka iyo kanadiya iyo yurub waxaa laga yaabaaba inay galaan resession waxaa la idhaahdo ama hoos u dhac kayra caadiya inay galaan dhaqaaluhu ayaa laga yaabaa qiyaastii laba milyan oo jainis ah ayaa ku nool qaaradda afrika kana shaqaysta in ka badan siddeetan kun oo arday afrikaan ah ganacsato iyo dalxiisayaal isugu jira ayaa iyana taga shiinaha sidaa daraaddeed iyadoo qaaradda afrika ay tahay midda ugu degdegsiimada badan dunida xagga korriishaha iyo abuurmista magaalooyinka shiinuhuna uu yahay wadaygooda ugu weyn dhinaca ganacsiga ayaa halista coronavirus ee qaaradda ay tahay mid sarraysa dhowr iyo toban waddan oo afrikaana ayaa hadda xanuunka uu gaaray maxamed jaamac qalile oo ka mid ah ganacsatada somalilan ee alaabta soo dejiya ayaa barnaamijka elayska uga warramay saamaynta corona uu ku yeeshay ganacsigooda isagoo sheegay in xilliga uu saaciiday nasiib wanaag waxaa ku soo dhacay xanuunku wuxuu ku soo dhacay wakhtigii fasaxa ay geli jireen waxaa lagu xisaabtami jiray saddex bilood oo uu jaynuhu fasax ku maqnaanayo istoogyada iyo alaabta waa la diyaarin jiray marka la diyaariyo waxaa la soo qaadi jiray marbaa sidaa ay u soo kala horbaxdo ayaa loo keeni jiray marka markii xanuunku dhacay wuxuu ahaa wakhtigii fasaxa ee fasaxa loo sii baxayay buu ahaa dhammaan wixii istoogiyo ama alaab diyaarsanaana ee yaalay dekedahana way soo baxeen oo way yimaadeen iminka warshadii way bilaabeen dharkii iyo alaabtii dharka iyo waxay nooga yimaada filinjarka iyo waxoogaa aan badnayn oo weliba elektaroonka intiiba way bilaabeen marka waxa weeyaan alxamdulilah aad iyo aad ayaan u rajaynaynaa inaana wax kala gu ii jirin cabdulaahi cusmaan oo isna ka mid a ganacsada somalilan ayaa barnaamijka u sheegay imanka waxaa nimankeena macalushirkaa dhibta yar haysatay loo maareysanaya waxa weeye shayga ay taaban lahaayeen bay deydayeen laakiin waxaa ka soo soko maray wed baa ka soo soko maray oo dadkii way iskaga baqeen runtii nin walba telefoonka u maciinsaday oo sidii wuxuu soo rarayey ayuu markaa teerigareeyey inay baa inay maraakiibtoo kale iyo dee wax la habsaamaan waa suurtagal laakiin wax dhibahoo imankayna haysta amba ristiyahoo macalushir gudihiisa ku yimi amba safaraa qaarajka u baxayay oo istaagay ma jiraan dadka lafdood barkood waxaabay u kaceenba hindiya oo ay wax u doonteen qaar baa tegey meelo kale tegey bagastaan oo kale iyo meelahaa tegey waxa weeyaan kolley ilmaadanku intaa waa siqayaan oo dee macamushir guuska wuu socdaa laakiin marketka kolley kolba meel baa ilaahay furaya kolba il banaa il dee awdneed marka hore ayaa la furaya marka waxaa laga yaabaa inay wax badan isbedelaan laakiin imanka wax laga guuray weli jayne oo la yidhi jina laga xuub siibtay ma jirto faarax aadan waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada boosaaso barnaamijka elayska ayaa weydiiyey saameynta corono jina sidaan ognahay waa suuqa ugu weyn adduunka ee wax soo saara ha ahaato badeecad ha ahaato waxa badeecadaha lagu xiro ama lagu baakij gareeyo marka meel kastoo adduunka ka mid ah iyo sharikad kastoo adduunka ka mid ah way saamaysay arrintan laba qaabbayna u saamaysay annagoo sidaan ognahay alaabta qaybna waxaan ka keennaa china toos looga keenaa qaybna wadamada aan ka keennaa waxay ku xiran yihiin china oo alaabta alaabta ay ku sameeyaan bay china kasoo gataan marka laba goorbaba wuu saameeyey si toos ah iyo si aan toos ahaynba faarax ayaa faahfaahin ka bixinaya qaabka uu saameeyey corono ganacsigooda waxaa laga dareema alaabihii siciradoodii hadeer inkastoon weli la dareemin laakiin alaabta maadaama coronuhu uu waqhtigiisa hadda uu jira laba bil saddex bil uu yahay alaabihii lasoo gaday aysan weli imaanin intooda badan matalan kasoo qaad alaabta laga keeno oo kale kasoo qaad kaba soo qaad turkiga alaabta waxa ay ku xiraan ama row materialka ay ka sameeyaan oo dhan china yaalaan marka shirkad kasta markaad wacdo ama qiimihii baa kacay ku oranaysaa ama isug bay ku leedahay alaabta waxaan ku samayn lahayn baa naga maqan oo naga kala go-ay gaar ahaan electronicska waxyaabahan oo kale matalan oo kale matalan oo kale waxyaabaha wax lagu xiro matalan oo kale kooba kasaacyada wadamo badan oo sameeya way jiraan laakiin china nin walba wuxuu ugu xirnaa maadaama kostiga qiimaha china lagu sameynaya uu yaraa sidaa daraaddeed qiimihii markuu china laga waayey sablaygii waxay keentay in alaabti meel walba adduunka ka kacdo waxaa kaloo jira conteynaradii qaadi jiray maraakiibta conteynaradii qaadi jiray inkastoo shidaal ku dhacay haddana qiimihii way kiciyeen sababtay u kiceen waxay tahay markab kasta wuxuu ku bixi jiray go and bag alaabta markuu china ka keeno faaruq buu ku noqon jiray china markii alaabtii ka wada joogsatay laga keenayo o dhan laga joogsatay koostigii maraakiibta ku shaqeynayn xitaa wuu kacay suuqi oo dhan wuu kacay wax walba way saasay u kaceen marka dareenkii xoogaa yar hadda waa la dareemaya laakiin wakhtiga soo socda waxaan waa mawjad oo kale wakhtiga soo socda aad loo dareemi doonaa isbeddel weyn oo dhinaca qiimayaasha iyo iyo ah maxaa la dhahay badeecadahaba iman jiray waayitoonkooda iyo iyo macnaha oo laanshahooda way jiraan hadeer waa la dalbadaa way shaqeeyaan waayo gobol jeyno ma wada xirna gobolka uu cudur ka dhacaa aad u xiran gobolada kale way shaqeeyaan laakiin still inta badan alaabihii laga dalban jiray china kulligood way yaraadeen alaaba waxaa ugu daran hadda ugu badan matalan alaaba toyska carruurta ku ciyaarta oo kale oo laga keeni jiray boqolkii sagaashan iyo sagaal china alaabahaasoo kale aad iyo aad baa sanadkan u yaraan doonaan sida soomaaliya suuqyada soomaaliya oo dhan qaar ka mid a ganacsatada soomaalida ee suuqa islii ee magaalada nairobi ayaa iyana ka hadlaya saameynta corona uu ku yeeshay ganacsigooda annaga waxaana reer china waxaan ka shaqeynaa islii dukaamaan ku leenaha meeshaan xaqiiqatan xanuunka oo coronavirus waana saameeyey because hadda annaga laba bilood oo hadda lasoo dhaafay wax nooga yimid china ma jiraan stoogii hore un baan hadda maaragtay aan isku celcelinaa marka waxaa dhici karta haddii laba bil ay dhaafto in macnaha oo xanuunka sii jiro inuu saameyn badan nagu yeesho bismiillaahi raxmaan iraxiim magacayga waxaa la yidhahdaa ismaaciil axmed xasan shamuudin ku magac dheer marka hore horta waxaan aad ugu faraxsanahay fursaddan ay v o ay siisay oo aan uga warbixinayo xaaladda horta waxaa nasiib wanaag ah xilliga uu counterviriska uu ka dilaacayay china ganacsatada oo dhan waa xilligii ay soo laabatay oo china ay gelaysay fasaxa marka taas waa ilaahay mahaddiisa allah ugu mahadinaynaa waxaa kaloo ilaahay mahaddiisa in markaas wixii alaab ahay oo aan soo gadanay dhammaan aan soo wada raranay alaabihiina hadda alxamdulilaah waxay aad macnaha waddanka si wanaagsan ay u soo gaareen oo wax hadda alaab naga maqan ma jiraan cabdulqaadir maxamed cali oo ka mid ah dhallinyarada ka shaqaysta xafiisyada tikidhada diyaaradaha ayaa isna ka warramaya saameynta
dadkii annaga kastamka noo ahay oo u safri jira xaggoo tikidhadu jiri jirna oo yaraaday iyo dadkii ka imaan jiray intaba marka saameynta kaleeto jirto waxaa waaye ganacsatada kaleeto oo sida dharka iyo alaabaha kaleeto oo electroniga iyo keenaya macnaha in oo aaday u yaraata macnaha wixii meesha laga keeni jiray sababtana ay tahay macnaha safaradii loo aadi jiro oo yaraaday because of labada wadankaas oo cudurkii uu ka dilaacay iyo wadankaanoo macnaha ka mamnuucay safarada diyaaradihii inta ka bixi jiro xagga aadi jiray iyo kuwa ka imaanayaba way jiraan ilaa iyadi dhowr qofood oo tikidho u jarnaayeen oo tikidhadii iska kansaleen oo waxawaa way jiraan oo ka baaqda safarkii sababtoo diyaaradii dhammeed oo xagga diyaaradii aadaya waxaa la yidhahdaa la istaajiyey marka tikidhadii u jarnaayo waxay ku qasbayeen marka in iska kansal gareeyaan maadaama la isticmaali karin inkastoo afrika ay xiriir ganacsi oo weyn la leedahay shiinaha haddana saameynta suuqyada waaweyn weli ma aha mid u daran sida kuwa saamiyada iyo saliidda ee caalamka rofesor warsame ayaa sababta sharaxaya runtaa weeye su-aal wanaagsan weye horta xanuunku wuxuu ugu yaryahay afrika ayuu hadda ugu yaryahay oo runtii dee laisleeyahay toloma kulaylka badan baa waxoogaa hoos u dhigaya qaarna ay leeyihiin war maya waan la sheeginuuna wuu iska jiraa xanuunka daad leeyihiin laakiin waa u badan tahay inay ay tahay inuu malaha ana weli aada u gaadhin safarkoodan kuma badna wadamada markaan badaroolka soo saarin haa wax badan buu tarayaa waxana wuu iska soo yaro noqon doonaa kolley laakiin wadamadaas aan wax soo saarin aad buu ugu fiican yahay masala hadda waxaa la sheegayaba waddanka shiinaha laftigiisa kambaniya yaryaro sifayn jiray badaroolka oo markii hore sifayntii aada hoos ugu dhigay iminka markuu badaroolka dhulka galay ee sacuudigii tartankii sii bilaabay ee haddana ay kusoo biirtay imaaraadkii inay aada ugu faraxsan yihiin oo ay bilaabeen inay aada u iibsadaan hadda saliiddii ay magaranaysaa ee ay ay ay mi ay sifaynayeen marka haa waa runtaa waddamadaas inuu waxu taro ayaa laga yaabaa laakiin meelaha uu aada u samayn doono waa yurub eshiyadii horu martay iyo north america ayaa ugu daraanaya latin america iyo africa waxoogaa inay yar dhaamaan kuwa kale ayaa dhici karta haddii la yidhaahdo ugu dambayntii xareed maax ayaa barnaamijka elayska u marsiiyey soomaalida fariintan waxaan kaloo ku dari lahaa ninyahow waxaan rabaa in aan u sheego dadka shacabka soomaaliyeed waxaan rabnaa waxaa dadku inta badan dad waxaan nahay meelo isugu yimaada isku meel wax ku cuna isku meel fariista dad badan oo waxaa jiro da-ah dad badanoo caafimaadka waxa caafimaadkooda fiicnayn ayaa jira marka waxaan dhihi lahay dadka soomaaliyeed oo dhinaca caafimaadka ku shaqa leh waxaan u sheegi lahay inay arrintooda waajibaadkooda ka soo baxaan hadday noqoto waxyaabaha social media hadday noqoto meelaha soomaalidu isugu yimaadaan wacyigelin in la sameeyo sababtoo ah wacyigelinta hadda socota ah oy samaynayaan wasaarada caafimaadka ee maraykanku waa wacyigelid loogu talagalay dadka weel wax ku cuno oo toban toban meel usoo fariista oo waxaasoo dhan maskaxda laguma hayo marka waxaan ka codsan lahaa idaacadaha oo arrintana hormud u tihiin dadka caafimaadka qaabilsan arrinta soomaalida iyo dadka in wacyigelin guud laga sameeyo intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii elayska v o e da oo toddobaadkan aan ku soo qaadannay saamaynta dhaqaale ee xanuunka korona ee adduunka intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
intaasi dhegaystayaal waxaa ku eg barnaamijkii ilayska v o a oo inala socodsiinayey maxamed colaad xasan halka aad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington